أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu heyno qodobo ay ka mid yihiin inshaa allah baydhabo annaga dadku uma hoosaasinayno wax doorashaa meeshas ka dhacay iyo wax doorashaa meesha ka socda ma jiraan kooxda ridada soomaaliya oo aadan madoobe ugu caana shubtay inuu noqdo hogaamiyaha maamulka shahaadala dirarka ah ee koonfur galbeed doorashooyinku sheeg halkaasi ka dhacay oo bannaanka soo dhigay musuq maasuqa iyo ismagacaabis sida ay sheegeen musharaxiintii ka qaybgelayey barnaamijka faafareebka wararka ayaan caawa idinkugu haynaa waddanka koonfur afrika toogasho wadareed ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacday mid ka mida magaalooyinka waddankaasi wargeys ka soo baxa geeska afrika oo si qoto dheer warbixin uga qoray khilaafka u dhexeeya dowladaha itoobiya iyo elitariya jimciyadda ixsaan alkhayriya oo kun qoys raashin qaybin uga samaysay deegaanka kuntuwaarey ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid a wafdi uu hogaaminayey waaliga wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan oo kormeer ku tegey hadiyado kala duwanna ku wareejiyey mid ka mid ah mu'asasaadka tacliimiga ah ee ka furan wilaayadaasi barnaamijka ayaad caawa ku maqli doontaan kataa'ib al ikhbaariya oo baahisay muuqaalka leh oo lagu soo gudbinayo waxqabadka guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta muuqaalkaas oo maqal aan idinkugu beddelnay ayaan caawa idiin haynaa iyo warbixin kaleh oo ka mid a warbixinadii taxanaha ahaa ee soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay ee wilaayaadka islaamiga ah ee gobollada dhexe qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa habeennimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha dulxaj sannadka kun afar boqol afartan iyo toddobo hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka musharaxiinta hogaamiyaha maamulka shahaadala dirarka ah ee koonfur galbeed ayaa si adag uga soo horjeestay doorashadii maanta halkaasi ka dhacday shariif sakiin ayaa si cad uga soo horjeestay doorasho kusheeg maanta magaalada baydhabo loogu doortay hogaamiyaha maamulka shahaadala dirarka ah ee koonfur galbeed aadan madoobe kaas oo ay wadatay kooxda ridada soomaaliya oo magaaladaasi dhowaan xoog kula wareegtay haddaba wariyaheenna maxamed xasan alfaatix ayaa si dhow ula socday doorashooyinkii maanta ka dhacayay magaalada baydhabo ugu horeyn maxamed sidee maanta wax uga dhaceen baydhabo bismillaah aad baad u mahadsan tahay cabdiwahaab saaka aroortii hore ee shacabka ku dhaqan magaalada baydhabo waxay kusoo waabaristeen iyadoo kumanaan maleeshiyaad ah ee lagu soo daadiyey wadooyinka magaaladaasi kuwaasoo watay gaadiidka dagaalka qaarkood ay gaashaaman yihiin magaalada ayaa la geliyey bandow maalmeed isbuucii lasoo dhaafay magaalada waxay u ahayd bandow bilaabanayey habeenkii maqribkii kuna ekaa aroorta hore salaad subax kadib laakiin maanta iyo shalay baydhabo jawi kale ayay ku jirtay bandow habeen iyo maalin ah ayay shacabka wajahayeen gaadiidka magaalada ka shaqeeya ayaa la joojiyey goobaha ganacsiga intooda badan albaabada ayaa laysugu dhuftay magaaladana waxaa laga dareemayey dhaqdhaqaaq ciidan oo shacabka ayaa la kadeeday waxaana arintaas loo yeelayey doorashooyin kushageedii magaaladaasi ka dhacayey reer baydhaban maanta waxay ahayd runtii maalin adag markii magaalada baydhabo saas ayay ahayd ilaa iyo duhurkii maanta ayaa waxaa la qabtay waxaa loogu yeeray doorashada madaxweynaha ee maamulka koonfur galbeed wuxuuna ahaa in la dooranayey nin maqaasaar ah oo laga soo diyaariyay dhanka magaalada muqdisho kaasoo ahaa aadan madoobe gudoomiyihii hore ee golaha dawaaqiidda baarlamaanka kooxda riidada soomaaliya ninkan ayaa magaalada baydhabo waayadanba ku sugnaa isagoo samaystay musharaxiin lagu sheegay inay yihiin malxiis u camireeyey doorashada sidoo kale xildhibaano u soo saartay xisbiga xasan garguurte iyo aadan madoobe ay ku midaysan yihiin marka sidaas ay maanta magaalada baydhabo xaalkeedu ahaa waxa loogu yeera doorasho ayaana dhacay shacabkana waa la kadeeday arinkaas oo saameyn ballaaran ku yeeshay dhaqaalaha shacabka magaalada waa gartay doorashadii halkaasi ka dhacday aadan madoobe ayaa la sheegay inay guushu raacday sidee doorashadaasu ahayd
runtii doorashadii halkaasi ka dhacday aad ayaa loo hadalhayaa warbaahinta iyo baraha bulshada ee soomaalida ku kulanto aad ayaa loogu maadeysanaya cabdiwahaabow sida la ogaaba oo shariif sakiin shalaba ka dhawaajiyey meesha doorasha ma taalo waxa uu ku tilmaamay gasaac uu garaacanayo aadan madoobe wa ficlan sidii uu sheegay ayaana maanta dhacday howlka baarlamaanka ayaa laysugu yimid mararka qaar isgaarsiinta ayaa la deminayey waxaa goobta la keenay xildhibaano la sheegay inay dooranayaan musharaxiin laakiin sida muuqata nin dooran ayaa layidhi doorta oo ahaa aadan madoobe arinta layaab kale cabdiwahaabi waxay ahayd markii layidhi codadka ayaa la tirinayaa oo la yidhi sagaashan xildhibaan oo goobta ku sugnaa ayaa u codeeyay aadan madoobe musharaxiinta kale hal cod oo ay heleen musharaxiinta kale ee la tartamayey ma jirin yacni kow iyo sagaashan xildhibaan oo goobta ku sugnaa sagaashan ayaa aadan madoobe u codeysay midka kalena wuu hareer maray yacni wuu la gefa ayaa la yiri arrintaasna aad ayaa loogu maadisanayey waxaa laleeyahay doorashadan waxay aad uga liidatay midii lafta gareen uu qabsaday sanadkan oo hal mar gudoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenadiisa iyo madaxweynaha la doortay tanna taas ayay ka liidatay ayaa laleeyahay wuxuuna ahaa isku caanashub xasan garguurte iyo aadan madoobe ay samaysanayeen durbadiiba madaxda kooxda ridada sida xasan gargoorte iyo xamse cabdi bare ayaa dhammaantood ma hambaliyeeyey waxayna ku tilmaameen wixii magaalada baydhaba ka dhacay xur iyo xalaal waana la wada ogaa in aadan madoobe loogu caanashubayo waxaa kale oo laleeyahay tani waxay noqotay halbeegii ugu horeeyey ee lagu eegayey xasan gargoorte doorashadiisa qof iyo cod lagu sheegay sida ay tahay magaalada baydhabo ayaana fadeexadaysa ayaa la yiri wixii maanta halkaasi ka dhacay oo ay la doonayaan magaalooyinka kale sida muqdisho dhuusamareeb iyo magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe kooxaha mucaaradka durbadiiba waxay sheegeen in ishii ay ku eegayeen doorashada qof iyo codka xasan garguurta maanta ay xaqiiqsadeen waxa ay tahay waxayna u noqon doontaa baa laleeyahay wax hadda kadib marka madalada doodaha iyo shirarka la tago halqabsi loo soo qaadan doono wixii maanta baydhaba ka dhacay bal aan dhegeysanno shariif xasan sheekh aadan oo shalayba ka digayey oo isna maanta wixii dhacay ka hadlay kuna tilmaamay in meesha doorasha aysan ka dhicin oo ay ahaayeen xisbi isagu ismagacaabay kadibna isku caanashubay
laba bilood xoogaan joognaa intaas doorasho hufun in la helaan raadinaynay waana weynay maanta waa ka soo quusanay wax badanaan ugala soo sameeyey natiijadii codadka in la jijimeeyo saddex beri la haystay socotay annagaa uga cod badnayn anagaan uga cod yaraanay laakiin mar haddii ay jirtay meel u dambaysa oo doorasho sanduuq la dhigaayo oo dhalaah oo la wada arkaayo haddii ay loo socdo marka saas darteed wax doorashoa oo hadda meeshaas ka socdo ama wax doorashoa meeshaas ka dhacay ama wax doorashoa loogu talagalay in laga rido ma jirto marka saas darteed annaga guddiga heshiiska ay nala galeen xataa waynoo quuri waayeen inayna yidhaahdaan culeyskaasaa nugu yimide sidaan u daaweynaa hataa intaasoo noo quuri waysaaka anigu waa ogeyn meesha inuu culeys jiro guddoomiye baarlamaan oo sihaye ah oo musharax ah aad joogo waxaase asiga rabi in lala samaynan waa ogeyn asigana in lala tartamaysan ogeyn anaga waa ogeyn laakiin waxaan sugaynay inuu inta nagula soo noqdoo la yidhahda taatiliista wixii shalay lagu ballamay waxaasi waxaasaa naga hor yimid sideen wax u xalinaa magaaladan afarteena koon wax ka jiro waa la ogyahay dhib iyo qaxar iyo wixii ka jiro kala duwanaansha aragtida ah dhibaatada ah khilaafaadka wixii jira kulligood waa la ogyahay waxaa yimid dad aanan u turaynin oo waxaas aanan dantooda ahayn annaga dadku uma hoosaasinayno wax doorashoa meeshaas ka dhacay iyo wax doorashoa meesha ka socda ma jiraan intaas kadib waxaa dhacday xaflad kooban oo lagu sheegay in lagu dhaarinayo madaxweynaha oo loola jeedo aadan maxamed nuur aadan madoobe gudoomiyihii golaha dawaaqiida kooxda ridada kaasoo hadda loo calaami saaray madaxweynaha maamulka koonfur galbeed tani waxaa laleeyahay wax weyn kama duwana midii lafta gareen uu isku caanashubay ugu dambayn maxamedow dhanka ka soo horjeeda maamulka ridada ee baydhabo arrintan ma ka hadleen lafta gareen maamulkiisii oo weli sheegta inuu yahay hogaanka koonfur galbeed ayaa isna durbadiiba war soo saaray si kooban wasiirka amniga maamulkaas ayaa yidhi durbaan ninkii xaday waxaa laga doonaya halkii uu ku tumi lahaa oo ula jeedo in ay cagta ku dhufan doonaan maamulka aadan madoobe ee maanta magaalada baydhabo lagu calima saaray ayna bilaabayaan inay sare u qaadaan olaha dagaal ay ka wadaan magaalada baydhabo iyo hareeraheeda marka cabdiwahaabow maanta magaalada baydhabo sidaas ayay wax uga dhaceen lama oga doorashadan waxay ka bedeli doonto xaaladda magaalada oo bilihii lasoo dhaafay ahayd mid dagaalla ay ka dhacayeen magaalada gacankuweynteedana ay ku loolameeyeen maleeshiyaadka lafta gareen iyo kuwa aadamadoobe sidoo kale meelaha qaar waxaa la arkay diyaarada daroonis ah oo taageerayay maleeshiyaadka kooxda ridada lamana oga in bandowgan magaalada uu sii saarnaan doono iyo in kale runtii magaalada baydhabo waxay noqotay astaantii ugu horreysay ee lagu tijaabiyey doorashooyin kusheegii xasan garguurte watay oo sida muuqata uu kusoo saaray dhammaanba kooxihii isagu halkaasi uu geystay waxaana la wada eegayaa sida xaalka baydhabo uu ahaan doono kadib isbedelkii lagu sameeyey maamulkii lafta gareen markii maamulkii hore halkaas laga majaxaabiyey ee maleeshiyaadka xasanka guurta ay qabsadeen waxay sameeyeen nin ay ugu yeereen sihayaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ninkaas isna hadda waa u dhacay aadan madoobe ayaana bedelay الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wardegdega xaalad kacsanaan ah ayaa laga dareemayaa gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qaybo badan oo ka mid ah xaafadihii ay degganaayeen kooxaha mucaaradka kooxda ridada ee ka soo horjeeda hogaamiyaha kooxdaasi xasan gurguurte caawa ay ku sugan yihiin ciidamo wata gaadiid fara badan kuwaas oo laga yaabo in ay duulaan ku qaadaan guryaha ay deggan yihiin kooxaha mucaaradka wararku waxay intaa ku darayaan in shirkadihii waaweynaa ee ka howlgelayay gudaha magaalada muqdisho sida shirkadaha bixiya adeegyada korontada iyo internetka ay ku dhawaaqeen in caawa xilliga dambe hawada laga saari doono sababo ku aadan in cilad bixin ay jirto taas oo tuhun fara badan gelisay dadka ku dhaqan magaalada muqdisho intaas waxaa sii dheer in shaqaalaha ajnebiga ah iyo kuwa soomaalida ah ee ku sugan gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho amar deg deg ah la duldhigay kaas oo ah in qof walba uu heegan galo islamarkaasina uu gacanta ku qabsado kaarkiisa aqoonsiga ee shaqaalanimo taas oo khalkhal sii gelisay dadka ku dhaqan magaalada muqdisho islamarkaasina si aadan loogu baahinayo baraha bulshada ee soomaalidu ay ku xidhiirto wixii wararah ee ka soo kordha xaaladda magaalada muqdisho inshaa allah waxaad ku dhegaysan doontaan warkayaga subaxnimo الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wargeys ka soo baxa geeska afrika ayaa si qoto dheer warbixin uga qoray khilaafka u dhexeeya dowladaha itoobiya iyo elitereya qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsantahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa qarax ciidamada mujaahidiintu maanta ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ayaa lala egtay ciidamo etoobiyan ah oo ka mid ah kuwa ilaaliya garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhaba waxaana ku dhintay hal askari oo etoobiyaan ah saddex kale oo isla etoobiyaan ahna oo ay ku dhaawacmeen dhanka kale faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa qaraxii ka dhacay gudaha magaalada baydhaba ee lagula egtay fariisiin maleeshiyaadka ridada ah waxaana ku dhintay hal askari oo murtada laba kalena waa ay ku dhaawacmeen waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa wuxuu yahay ereyga simdo ee walaaca daran ku abuuray dowladda etoobiya wargeyska etoobiyaanka ah ee adis standar ayaa falanqayn ku sameeyey ereyga simdo oo muran ka dhaliyey geeska afrika islamarkaana odobdhexaad u noqday khilaafka siyaasadeed iyo amni ee u dhexeeya adis ababa asmara iyo makala ereyga tisimdo oo macni ahaan u dhow isbahaysi ayaa asal ahaan ka soo jeeda afka tigriniya ee looga hadlo dhulka eritereya iyo gobolka tigray waxaana ku bilowday dib u heshiisiin bulsho iyo xiriir dadweyne oo ka dhex bilaabmay eritereya iyo tigray etoobiya waxay ku tilmaantay tisimdo isbahaysi siyaasadeed iyo amni oo ay ku lug leeyihiin eritereya t b l f kooxo mucaarada ah iyo jabhado hubaysan ee fano iyo o l a kuwaasoo dhammaantood lagu eedeeyey inay khatar ku yihiin madax bannaanida iyo xasiloonida etoobiya ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed iyo saraakiisha sarsare ee ciidamada etoobiya ayaa sheegay in tisimdo uu qorsheeyey weeraro lagu carqaladeeyey doorashooyinkii dhowaan dhacay islamarkaana uu qayb ka yahay iskudayo lagu wiiqayo etoobiya laguna kala qaybinayo ciidamadeeda waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa al-ixsaan oo kun qoys raashiin ugu qaybisay degmada kurtunwaarey ee shabeellada hoose jumciyadda al-ixsaan al khayriya ayaa deeq raashiin ah gaarsiisay qoysas badan oo ku dhaqan degmada kurtunwaarey iyo dad kale oo ka yimid magaalada buulamareer oo dhammaantood ka tirsan gobolka shabeellada hoose raashinkan ayaa waxaa loo qaybiyey qoysas ay isku biirsadeen abaartii dhowaan ka dhacday dalka iyo duruufo kale oo nololeed waxaana uu ka kooban yahay bariis baasto digir sonkor iyo saliid qoysaskan ayaa gaaraya kun qoys oo ka kala socda labada magaalo waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa toogasho laba iyo toban qof lagu dilay oo ka dhacday koonfur afrika wararka ka imaanaya dalka koonfur afrika ayaa sheegaya in la dilay ugu yaraan laba iyo toban qof oo koonfur afrikaan ah kadib markii kooxo hubaysan ay weerareen guryo la degan yahay kooxda weerarka qaaday oo lagu qiyaasay toban ruux oo qoryo ku hubaysan ayaa weeraray dad deegaan ah oo ku sugnaa xaafadda kalifilan ee ka tirsan magaalada johannesburg iyo deegaanka jambar oo ay degan yihiin dad saboola ugu yaraan laba iyo toban ruux oo sagaal ka mid ah ay rag yihiin ayaa la xaqiijiyey in kooxda oo lagu tilmaamay inay yihiin burcadda macdanta ay ku dileen labada deegaan saddex ka mid ah dadka la dilayna waa dumar sagaal qof oo kale ayaa la xaqiijiyey inay dhaawaceen kooxdan kuwaasoo la dhigay cisbitaallo kala duwan oo ku yaal magaalada booliisku waxay sheegeen inay wadaan baaritaanno ku saabsan weerarka waxaase la soo wariyey inay baxsadeen kooxda burcadda ah weerarkan ayaana dhacay sagaalka bishan juun cabdiwahaab xubintiina caawa waa inaga inta
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wafdi uu hogaaminayey waaliga wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan ayaa kormeer ku tegey hadiida kala duwanna ku wareejiyey mid ka mid ah mu'asasaadka tacliimiga ah ee ka furan wilaayadaasi sheekh guuleed abunabhaan waaliga wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa booqasho isugu jirtay kormeer dhiirigelin iyo hadiyad wareejin waxaay ugu tageen xarunta mu'asasada waxbarashada ee alrabiic oo ah mu'asaso hoos tagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada gobolka kana furan degmada buqa qable ayna soo aasaaseen maamulna ay ka yihiin haween waaligah ayaa bogaadiyey horumarka iyo waxbarashada ay ku tallaabsatay mu'asasada alrabiic oo bixisa waxbarasho isugu jirta sharci iyo maadi waxaana waaligu mu'asasada uu guddoonsiiyey hadiido qaali ah oo ay ku jiraan harqaanno oo qayb ka ah waxa lagu barto mu'asasadaasi waa kan sheekh guuleed abunabhaan waaliga wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan oo halkaasi ka hadlay bismi illah raxmaan araxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillahi wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin awalan allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh nicamka tirada badanoo alla uu noo galay baan kaga mahad celinaynaa bacda xamdilaahi subxaanahu wa tacaala marti sharafta meesha fadhida oo ay ugu horeeyaan iclaanka iyo walaalaha kale baa mahadsan aaniyan walaalaha mu'asasada alrabiic hogaanka u ah gabdhaha walaalaha oo meesha fadhiya ayaguna waxaan leenahay waa aad mahadsantihiin socodkeenna iyo safarkeenna saaka waa booqasho aan soo booqannay mu'asasada alrabiic oo agteenna qiime iyo qadar weyn ku leh runtii waa mu'asaso la dhihi karo waxay u tahay wilaayada islaamiga hiiraan ee waxay ugu fadhidaa sharaf weyn meel weynna way ugu aadan tahay waa mu'asaso tilmaan ah waa mu'asaso masiyo gaar ah leh runtii iskudayga gabdhahaas walaalaha ah ay sameeyeen horayna iclaanka ugu baxday ummadda hadda deegaanka joogtana ay aragtay waxtarkeeda iyo faa'iidada laga helay booqashadeenna marka saaka ah waa laba arrimood mid waxaa weeye waa inaan u mahadcelinno gabdhahaas walaalaha ah oo iskudayga noocan oo qiimaha badan sameeyey juhuuddooda geliyey dhismaha weyn oo meesha ku yaalla ayaga dhisay fikirkii maskaxda ayagu iska lahaa dad badanna ay ka qalinjibiyeen oo ilaahay subxaanahu watacaala ku anfafacay muddadii sanadkeedu ay shaqaynaysay kuwo badanna ay maanta ka waxbaranayaan anwaac badan oo culumta hadday sharci tahay hadday maadi tahayba ku jamciyey gabdhaha iskudayga noocaa sameeyey inaan idhaahno waa aad mahadsantihiin wilaayadiinnana waxay tahay garabkiinna waa idinkuugu ducaynaynaa wixii aad qabateen oo aad tarteen waan idinkugu kaalmaynaynaa wixii aan awoodno waxbaan idinkama hagran doonno idinkana ha niyad jabina waxa aad kaashataanna ha noqoto sabir ikhlaas iyo itqaan oo wixii aad qabanayseen inay noqdaan wax dhab ah muuqdo ummadda ay aragto hadday tahay xagga akhlaaqda iyo tarbiyada hadday tahay xagga aqoonta iyo tacliinta intuba inaad noqotaan iskudayga qiimaha badnaa aad samayseen inuu ka muuqdo deegaanka iyo magaalada aad joogtaan iyo bulshada dhexdeeda inuu ka muuqdo qodobkaas weeye inaan gabdhaha walaalaha u mahadcelinno khaasatan dadkii tacsiiska iska lahaa oo arrintan iyo fikirkan lahaa aad baad u mahadsantihiin cid kasta oo mu'asasatu rabiic ka qayb qaadatay tale iyo waxtar intaba ku lahaydna sidaas oo kale bacdallahi waa u mahadcelinaynaa booqashadeenna waxaa kaloo xambaarsanay hadiyad aan ugu talagalnay ka wilaayahaan gabdhuhu oo aan rabnay inaan ku wareejinno maadaama meesha ay wax fara badan hadday tahay culumta sharciga ahayd hadday tahay xirafka kala duwanaa intaba lagu barto qayb ka mid ah ayaan rabnay inaan wax hadiyada ku wareejinno ah harqaamada meesha lagu barto in ilaa afar harqaan oo ay wilaayada ugu tala gashay baan rabnaa gabdhaha walaalada inaan ku wareejinno ilaahayna waxaan idiin weydiinaynaa cumrigiina inuu idiin barakeeyo owlaadda uu idiin barakeeyo guryihiinnana kuwa barakaysan idinkaga dhigo iskudaygiinnana mid lagu nafciyo oo barakaysan alla uu ka dhiga subxaanahu watacaala ha daalina hana niyad jabina horay u socda ilaahayna kaashada subxaanahu watacaala marka intaas ayaa socodkeennu ahaa iyo booqashadeenna aad baadna u mahadsantihiin wa aakhiru dacwaana an alxamdulilahi rabbi alcaalamiin sali allah wasalama calaa nabiyina muxamedin wa aalihi wa saxbihi ajmaciin maamulka iyo macalimiinta mu'asasada alrabiic ayaa ka mahadceliyey booqashada iyo kormeerka wafdiga uu hogaaminayey waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ay ku yimaadeen xarunta mu'asasada alrabiic waxaana ay ka guddoomeen hadiyadihii qaaliga ahaa ee loo siday bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah annagoo ah maamulka iyo macalimiinta mu'asasada alrabiic waxaa maanta nagu soo booqday mu'asasada waaliga wilaayada hiiraan oo ah waaligeenna sheekh guuleed abuunabhaan mu'asasada wax badan ayaa u qabsoomay waaliga waan ugu mahadcelinaynaa booqashadiisa waxaan leenahay jasaaka allahu khayran allaha kaa ajirsiiya wuxuu noo keenay hadiyad qaali ah oo looga baahnaay mu'asasada ka mid ee waxyaabaheeda lagu shaqeeya jazaahu allahu khayran allah ka abaalmariya hadiyadda uu noo keenay waa ilaa iyo afar harqaan waana kala wareegnay jazaahu allahu khayran allah ka ajarsiiya waaliga waan ka filaynay waana ka sugaynay waana mahadsan yahay wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wacalaa alihi wasaxbihi ajmaciin annagoo ah gabdhaha maclimaadka ka ah mu'asasada rabiic waxaana soo booqday maanta wafdi oo hogaaminayo waaliga wilaayada islaamiga hiiraan sheikheena sheekh guuleed sidoo kale waan u mahadcelinaynaa walaalaha la socdo garbihiisa ah sheekh luqmaan iyo walaalaha iclaamkaba mu'asasada rabiic waxyaabaha ay qabato haddii waxyar soo koobo waxay u qaybsan tahay laba qayb qismi farshaxana iyo qismi shareeco ah ayay u qaybsan tahay maamulkeeda iyo macalimiinteeda iyo ardadeedaba waa dumar sidoo kale muasasada waxay furan tahay muddo hal sano ah waaliga maanta booqashadiis waan ugu mahadcelinaynaa jazaa allahu khayr hadiyad qaali ah oo hawshii meesha lagu qabanayo wax ka midana wuu noo keenay waa ugu mahadcelinaynaa xarakada si guudna waa u mahadcelinaynaa oo la dhihi karo maanta waa dowlad waxbarasho gacanta ay kula dagaalamaysa cadowga ma ahna gacanta kale waxay sare usoo qaaday waxbarashada dumarka maanta waxbarashada ay maxaanku sheega ku horumareen walaalaha dhammaan dadka muslimiinta waxaan u dardaarmaa inay ka faa'idaystaan dowladdan runtii waxaa lagu magacaabi karaa waa dowlad waxbarasho jazaakum allahu khayr heer xaraka iyo heer walaayaba waan u mahad celinaynaa haddii aan nahay gabdhaha mu'asasada alrabiic maamulka iyo macalimiinta ka ah maadooyinka ka baxa haddii aan soo koobno وقسم التحفيظ القرآن الكريم تعليم الكبار وددك ووين اللغبر القراءة والكتابة التصحيح sidoo kale waxyaabaha la barto waxaa ka mid ah macad ayay leedahay oo shareeca iyo maadiba ka kooban manhajka macadka aan wax ku barnana waa manhajka macadka qurduba oo wax ku bixiyo waxaa kaloo ardayda barnaa qismi waxaa ku jira lagu barto luqaadka bareefad ayuu leeyahay qismi caafimaad ayaa haddana aan soo wadnaa sidoo kale waxaa lagu bartaa cilaansaarka harqaanka cunto karinta annaga a gabdhaha muslimaadka ee mu-asasada alrabiic waxaa maanta halkaan ugu soo booqday waaligeena wilaayada islaamiga hiiraan sheekh wileed abunimxaan ilaahay ha xafido waa ku mahadsan yahay booqashadiisa sharaftale iyo soo dhaweyntiisa waan ugu mahadcelinaynaa allaan usoo baryaynaa inuu ilaahay caadigaas uu ka xafido oo ka ilaaliyo marka waaliga aad ayuu u mahadsan yahay bacdallaahi aad ayaan ugu mahad celinaynaa mu-asasadan waa mu-asasada alrabiic waaliga waxaan leenahay kusoo dhowow wax badanaan ku sugeynay waana ku tamaninaynin waxaan kaa sugeynayna waan kaa helnay alxamdulilah adna aadaad mahadsan tahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka katayib al ikhbaariyah ayaa baahisay muuqaalkii lix iyo labaatanaad ee soo gudbinaya waxqabadka guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta waxaana muuqaalkan laga dheehan karaa guddiga oo raashin qaybin ka samaynaya deegaanka hargeysa yarey ee duleedka degmada jilib haddaba ku soo dhowaada muuqaalkaas oo maqal aan idinkugu beddelnay
الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقد قال الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها الله سبحانه وتعالى يا مهدسك الولاليال سقوكا يكين قوبتان هرقيس يري idinkoo ka kala yimid meelo kala duwan walaalayaal waad arkaysaan waxaan meeshaan ku qaybsanaynaay waa taakulo iyo mucaawano ay wadaan guddiga gargaarka weye xarakatu shabaab almujaahidiin ay bixinayaan dadka dhibaataysan ama tabaalaysan risqigan isagaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa xaggiisa ayuu ka yimid wixii hore aad cuni jirteenna ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayaa idiin qadaray kanna isagaa idiin qadaray ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay daabad dhulka dusheeda saaran ma jirto wax tukuba oo dhulka korkiisa saaran ma jiraan ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala baa arsaaqa ilaahay subxaanah wa tacaalaa baa dheefiya un gurigaas waxa mara waxa ku riday waa allah subxaanahu wa tacaala ilaa cala allaahi risquhaa waxaa la doonayaa ilaahay inaan ka cabsanno waxaa la doonayaa ilaahay inaan u laabanno cibaadada ilaahay inaan u barax tiro alla keliya ilaahay keliya caabudno shirkiga ka fogaanno alla iyo awoowow iyo alla iyo shiikh hebelow واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا اللكري عبادة إن أخالص يلو باهي مدعو إلا وحا كان والذنوب برواق مدعو إلا وحا كان يوان نقش إلهي الله نقنيو ورإلهي أن الله بنو ورإلهي أن توبت كينو ورظلمك iyo macnaa dariskaaga ma ogelin oo jiiraankaaga beertaa ma ogelin oo saaxiibka inay waxhela ma ogelin nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih midkiin ilaahay ma rumayn gabar ilaahay ma rumayn oday ilaahay ma rumayn ilaah waxa uu naftiisa la jecel yaha walaalkii la jeclaado markaasaa iimaan laydinka helaya war baahidan waa baxaysaa biyola'aantu waa baxaysaa badar la'aantu waa baxaysaa waxa way abaartu waa baxaysaa kulaylku waa baxayaan ilaahay aan u laabanno walaalaya
alxamdulilaah insha allahu tacaalaa meeshan iskugu imaana hadda ilaahay baa iskale nabaddan ilaahay noo bilaariyey maanta harakada mujaahidiinta aan wada kulansannahay maanta badeecada raashiinka no horyaallo wadanka abaaraha ka dhaceen aniga yuusuf cabdulahi xuseen alig yihahdaa maxaa degaya deegaankeyda bilisaa insha allahu tacaala luleynan waan ahay xoolihii waa iska yara hallaabeen ilaahay subxaana wa tacaalana keenay cidkeeda ku keenta male haddana asaa ku mahadinayna insha allahu tacaalaa magaalada hargeysa yariyaan taaganahay amiirkiina walaayadda islaamka abuucudeed jisallahu kheyr cumri dheer cibaada allaha siiyo inta walaayad dheer gacanteed kore allaha ka dhigo insha allahu tacaalaa ilaahay idinkiisa maxaan ka baryaynaa gaalada inuu ilahay jabiyo mujaahidiinta kii shahiidana jannada allah ka waraabiyo kii dhaawacana dhaawiciisa allah caafiyo gaaladana allah ha jabiyo insha allahu tacaalaa raashiinka maanta walaayadda na siisa bur saliid baasta ilahay kuma darnaa sokor yaana siisa ilahay ku mahdinaa gacanteeda kor allah ka dhigo gacanteeda kor allah ka dhigo gacanteeda kor allah ka dhigo ilaahay subxana wa tacala nabadan allah noo bilaariyo may roogna horta hargeysiiray alxamdulilah rabbi alcaalamiin walaayada sharafka le mayaana siidi deeq alxamdulilah oo ilaahay baaba mahad iska le deeq haddan oo yani alxamdulilah noogu filan aana siisay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إله سبحان قادر يا مهد إسكله ما أنت وحن تاغنا فرحة فرحة إسلامي ومبحنيسو قرقار الحمد لله دوحة دقمة جلب قول له ما أنت أواره وكدعين دلك الحمد لله ولاية إسلامية aada gargaar noo fidisa ilaahay subxaana wa tacaala garab noo eh walaayada garab noo eh alxamdulilah deegaankaynana kasoo bilaab ilaa kaytoyo inta hoos tagees degmada jilib ayaa maanta argeysa aan ku qaadi hayna alxamdulilah anagoo ah magacii cumar raago muftax eh alxamdulilah ilaaha subxaana qaadirka ayaa mahad iska leh waxaan mahad ugu raqaynaa rabbiga subxaana wa tacaala ee walaayada islaamiga oo gargaarka nala soo gaartay alxamdu lilah ilaahay subxaan qaadirka uma mahad celiyeyna raashinka la bixinaayo waxaa ka mid ah bariis bur sokor baasta saliid digir alxamdu lilahi rabbialcaalamiin intaas ayaa wilaayada islaamiga ay gargaar ee noola soo gaartay alxamdu lilah maasha allah maasha allah maasha allah bismillaahi maanta farxadda annada wax la koobi karo ma aha annaga oo joogno magaalada ay dhahaan hargeysa yarey kana imaanay tuulooyinka oo idil farxaddaannada wax la koobi kara ma aha annagu waxaan nahay dad ama xoololeh ama beeraleh labadaba waa isbarkanyino abaar baa ku dhufatay walaayada kor allaha ka dhigo kitaabka kor allaha ka dhigo gaalada allaha jebiyo dadkeenna islaamka allah israaciyo gaaladana allaha jebiyo
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markanna waxaad ku soo dhowaataan warbixin kale oo ka mid ah warbixinnadii taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay ee wilaayaadka islaamiga ah ee gobolada dhexe waana warbixintii sagaal iyo tobnaad ee uu inoo diyaariyo cabdulqaadir maxamed rabbaani oo kal hore halkaasi safar ku tegey waa maalin kale oo aan kusii wajahanahay dhulkii ay ka dhaceen dagaaladii ugu adkaa ee cadowga sanka dhulka loogu jeeday ee bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan anigoo ka soo baxay deegaanka booco islamarkaana gaari doona insha allah deegaano ay ka mid yihiin shaahmacaan ee aagga doonyaale boorow beere yabaal iyo duleedka degmada buuloburte beerta jannada iyo cadowgurey xeerada feerfeer iyo sidii loogu fara saaray maleeshiyaadkii murtadiinta inuu gacanta soo galo dhulka haatan lagu maamulayo ku dhaqanka shareecada islaamka ee deegaanadan aynu ka hadlayno waxaa ka dambeysay iskutashi iyo talada oo allaah loo dhiibtay kadibna mujaahidiintu waxa ay bilaabeen howlgalkii dib usoo celinta iyo xoreyntii dhulalkii ay murtadiinta isku soo faafiyeen waxaana dhacay dagaallo khasaare waaweyn cadowga lagu soo gaarsiiyey si weynna loogu dhigbixiyey kuwaasoo ilaa iminka ay kasoo waaqsan layihiin murtadiinta darabaadka qaar ee cadowga ku dhacay waxaa ka mid ahaa taariikhdu markay ahayd tobankii bishii oktoobar sanadii kii ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus ku qaaday maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta oo ku sugnaa meel aan sidaasi uga fogeen deegaanka jicibow oo qiyaastii soddon kilomitir u jira degmada buulaburta ee wilaayada islaamiga hiiraan dagaalkaas cadowga khasaare xoogan ayuu kala kulmay waxaana soo gaaray dhimasho iyo dhaawac fara badan sanadii ee waafaqsan iclaamka mujaahidiinta ayaa faafiyey muuqaal ay ciidamada mujaahidiinta kamiin ugu dhigeen askar ka tirsanaa maleeshiyaadka dabadhilfyada murtadiinta weerarkaas ayaa cadowga looga dilay askar kuwo kalena nolosha ayaa lagu soo qabtay iyaga oo maxaabiis ah mujaahidiintu waxay howlgalkaas kusoo qaniimaysteen gaari nuuca haartoobka ah iyo zaanad ciidan oo hub iyo rasaas ay ku jireen qaar ka mida maxaabiistaas oo ka qoomamaynaya xaaladda markaas ay ku jireen ayaa waxay la hadleen saaxiibadood kuwa ay isku safka yihiin iyo kuwa ay saraakiisha murtadiinta doonayaan in ay dib usoo howlgeliyaan kuwaasoo aanan ogeyn xaaladda dhabta ah ee ka jirta farumaha hore dagaalka
oo la joogo walaalaha muslimiinta dadkaan dagaalamayan waxaan u sheegayaa sida cali jeegtoo kale sida ibraahim shayladoo kale dadka aaday u lumiya beenay u sheegaan waxay ku dagaalamayaan uma sheegin waxa aan ballaqaadaho wax dheer adduunyaha ana aan lahaynin ayay dadka u sheegayaan agabkoodii dhan waa ku wada waa ka carareen waxay haastaan malahoodii dhan dowray ugu carareen oo hadda qoryaha wadana waa caleeh qoryahaas ka dhigaan xoolooda ay laashadaan wax raba ma laha usoo jeeda malaha hadda sidii meelahan ay ku yimideen ay ku noqdeen hortooda u baxaan hadday soo noqdaan dhibaatada meesha taalla shala way arkeen walaal mujaahid ah oo xog ogaal ahaa oo maalinkaas ku sugnaa deegaanka ayaa iiga sheekeeyey in cadowga si weyn loogu warjaafay deegaanka shaahmacaan ee khasaaraha culus dhabarka loogu saariyey murtadiintaas beertan waa beertii gaamada ka dhex muuqatay oo cadowga ayagoo dhaawac ah iyo ayakoo aan dhaawac ahaynba lagu soo dhex qabtay siligaas gadaashiisii ordayaan muuqaalka saa ku aragteen meeshaas buurta salkeeda ahoo dhankan ka jarta waa meesha iyadana gaariga haartoobka ay uga carareen ilaahay fadligiisa waxaa waaye dhagax weyn oo ilaahay ku taakeeyey gaariga tow meel dhex marmaagay kuwii kaleetana ayakoo fircadahoo qoryahooda ay wareegayaan ciidamadiina ay ka daateen ay jidkaas jacuhu ka cararaan marka waa intaas marka gaadiidka guud ahaan meequu gaaray gaadiidka ma yareen adiga xoogoo cabdibiliyaalay ahaayeen kana ilaahay nooga reebo oo qaniimo ahaa cadowga tira ahaan meeqaa ka baktis cadowga ma yareen baktigooda waa yaalay kuwa halkaasay ku duugan yihiin buursalkeeda kuwana waxaa waaye ayakoo noolnool saa ka aragteen kaamirooyinka lagu soo qabtaba xabadii buurtan iyo dhulkan hoose uga bilaabatay markii kabacdi marka gaariga inta marow maagay dhagaxaas weynoo meesha yaalla ku taakay halkii qubuuro wadareedyada ayaanu soo gaarnay waxaan ku weydiinayaa ma halkan ba maleeshiyaadkii halka lagu ururiyey meeshan godka ah oo waddada kor saaran tahay baktigooda ku jira ayagoo dhowra marka xaggaasaa laga soo fogeeyey maadaama xagga dhagax ay tahay soqodmeyne meeshaana carraa lagu aas marka maleeshiyaadku baktigooda way soo doonan waayeen miya baktigooda maahane baabuurkooda xataa dhagax ka fujisa waayeen saasay uga carareen marka fursad umayna helinba fursad uma helin sidoo kale goobaha cadowga lagu ihaanaystay waxaa ka mid ahaa beero yabaal oo dhacda duleedka degmada buulaburta ee wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaan booqday deegaanadii lagu dagaalamay oo ay ka muuqdaan raadadkii iyo raqdii dagaalka halkaasoo dacarta qaraar lagu leefsiiyey dabadhilafyada murtadiinta anigana magaalada buulaburte ayaan u jirsaday wax ka yar laba kun oo tallaab anoo waddada laamigaa dhanna oga beerin amaba ka leexan waxaan dib ugu soo laabtay gaarigii aan watay si aan u soo raad raaco nuqdadu sifirka mawjadaha dagaalka min buulaburte ilaa beero yabaal intii aan soo hayay waddada waxaan soo arkay lafadadeed iyo gaadiid burbursan tuutayaal xooran geedaha dushooda macawisyo iyo hoosguntiyo gogo'ay caagado biyo laga cabay iyo qashin fara badan oo la ii sheegay in ay goobta uga carareen maleeshiyaad ka tirsan kuwa murtadiinta oday ka mid a waxgaradka deegaanka oo safarkayga igu wehelinaya islamarkaana xog ogaal ahaa ayaa iiga sheekeeyey waxa maalmihii adkaa halkan ku qabsaday dabadhilifyadii murtadiinta dhulkan oo dhan macatayr dhowr iyo toban macrako ayaa ka dhacda dhowr iyo toban kamiina ka dhacday dhulkan maalinta marka baabuurkan la qarxiyey oo sidan uu meesha ku noqday wixii ka dambeeyey ayaa laga nabad galay nimankan intii ka horaydane konton kamiin ilaa iyo meesha la yidhaahdo jidka caag bashiir ilaa burka weriirle al canshuur oo maxamed qoolleyle oo baaryabaanle waxaa ka dhacay wax aan la malay karinaa ka dhacay haddana waad ujeedaho ilaahaygi subxaana watacaala hayaa nasrigan iyo wanaaggan ilaahay baa keenay marka hadda amni baan ku maraynaa deegaanka hadda waad aragtaa in amni lagu maraa oo ummaddii yani mataqaanaa masaakiinta ahayd oo shicibkeed inay xoolihii daaqaan oo dadkii joogo oo wax hadda ka maqan oo ina jiran hadda waxaa noo muuqdaa waa dad dadkaasu meeshaan ma joogin wax joogi karana ma lahayn marka laakiin adeer adiga dadka deegaanka tahay soomaa dadka deegaankan anagu awal markii hore ahayd mujaahidiintan garabkooda ahaynay ilaahaygi subxaana watacaala ayaana naga guulsiiyey shartooda iyo balaayadoodana ilaaha naga dulqaaday hadda wixii ka dambayna ilaahay naguma soo celiyo waata marka adeer na dul istaaji bal goobaha cadowga markaa baktigooda iyo dhiigooda uu ku baxay kan waa gaarigi qolofkan gaariga waa waa haraadigiisa sidaan u dareemayo
waxaan hadda maaragtay kabo iyo maaragtay dhar iyo meesha yaalla ya waxaan waa dharkooda waa fooqyo badan baa ujeeda rasaas laga tuuray oo aad baa loogu dagaalamay miya halkan meeshaan waxaan aad aragtay waa fooq iyo qarash iyo wax ka dhacay keliya marka weli raadkayga aan ku sii galayo deegaanka beerayabal ayaan hayaa dhegaystayaal wax cabsiya kama jiraan carrigan oo waxaa ka dulbabanaya raayada towxiidka dadkuna si ammaan ah ayay guryahooda iyo goobahooda ganacsiga u joogaan markan waxaan soo gaaray deegaanka beerayabal oo dib usoo kabasho ay ka jirto waxaana soo fariistay goob maqaaxi ah oo ay ku sugnaayeen odayaasha dhaqanka iyo qaar ka mid ah ganacsatada waxaan bilaabay in aan la sheekaysto odayaasha si aan u helo xog dheeraad ah oo ku saabsan waxa cadowgu ka geystay deegaankan qaar ka mid ah odayaasha oo aan la sheekaystay waxaay iiga warbixiyeen in deegaanka lagu qasbay la dagaalanka shareecada islaamka iyo mujaahidiinta iyaguna waa ay iska diideen mana jirto haba yaraatee wax taageero ah oo ay u muujiyeen cadowga allah dhibaatooyin fara badan ay cadowgu ka geysteen deegaanka sida iyaga oo qof ka mid a dadka deegaanka dhaawacay toddoba ruux oo kalena xabsi ayay u taxaabeen waxay sidoo kale ii sheegeen in cadowga si xooga uu ku barakiciyey dadka deegaanka xoolahoodiina dhac iyo boob ay u geysteen murtadiinta markana gaarigeennii dhanka iyo beerta jannada ayuu u jihaysay iyo deegaanka cadowgurey haddaba beerta jannada sideebay ku baxday maxaase halkaas ka dhacay haddaba aan sawir guud idinka siiyo anigoo dhex wareegaya beerta markii aan soo galay beerta jannada halkan ay u bixiyeen mujaahidiinta ee loo aqoon jiray cadowgurey fooqyo waxaad arkaysaa hubka noocyadiisa kala duwan oo si weyn loogu dagaalamay gaar ahaan hadda fooqan oo kale waxaa laga tuuray rasaasta arbejega ama xashwadaha markaa loo adeegsado qoriga ayaa markaa iyo gaashaan ama dahaar uu yahay sidoo kale waxaa jira rasaas kale oo waaweyn oo sida dhashiikayaal oo kale iyo qoryaha hubka darandooriga u dhaca oo markaa goobta yaalla geedaha qaarkood waxaaba ku mudanba madaafiicdii garbaha laga tuurayay ee laisku ganayay yaa markaa ka dhex arkaysaa sidoo kale deegaanka beerta jannada waxaay ahayd markaa dhul daaqsimeed oo dadka reemiigu ay xoolahoodu daaqaan iminka idinla hadlayo geel ayaa ku jira halkan oo markaa daaqaya iyadoo sidoo kale mujaahidiintu markii ay halkan soo gaareen ay cagta mariyeen maleeshaadkii dabadhilifyada murtadiinta saldhig ku meel gaaraya mujaahidiinta mar u noqotay kadibna waa ay ka guureen iyaga oo markaa ilaalinaya badqabka deegaanka ee cadowgana markaa dagaalkiisa ka fogeynaya mid ka mid ah odayaasha oo ila socda oo markaa safarka igu wehelinayay ayaan markaa waxaan wax ka weydiin doonaa bal xaaladuhu sida ay ahaayeen odal meeshan waxaa ka dhacay walax la yaab lahaa ka dhacay meesha ugu qatarsan ugu qatarsanaya murtadiintu ay damceen inay mujaahidiinta inay jiiraan ay damceen meeshaan etoobiyaan waa ka daririye nimanka la yidhaha jabuutiyaan waa ka dirireen maraykanku waa ka diriray murtadiintu waa ka dirireen waxay u baaxsheen macawisleyda waa ka dirireen meeshaan murtad u heray ma jiriyo sideedaba wax murtad la yidhaahdo u jiro ilaahay awaaqibtaba ka hadleeyo meeshaan ka maqnaay ma jirin intaasna ilaahay ayaa jibiyey subxaanahu watacaala ayaa jibiyey ilaahaana ku mahadsan marka waxaan hadda godahoo meeshaan ka muuqdo waa madfac lasoo tuuro geedahan waxa jaray waa diyaarad maraykan iyo turki iyo wixii lalahaayaa jaray waxaan hadda horteeda ka muuqda waxaan haa waxaa geedahan saan u jaray waa waa dayuurado geedahan waa weynayey geedahan waxay u qabaanba geedku inuuba qofba yahayba waaba gaaloo haddan geedka annaga keenna iyo iyo iyo naftayna maba kale maba maba maba may kala jecel yihiinbe maba kala jeclaba marka ilaahaygi subxaanahu watacaala ayaa naga qalaba siiyey naga magangeliyey annakuna ilaahay ayaa naga magangeliyey ilaaha naga waday gaaladana ilaahay rucbuna ha ku rido jahannabana alle ha gersho ilaahayne subxaanahu watacaala dib nooguma soo laaba inta dhimanna ilaahay ha israaciyo
sidoo kale gaarigeenna markan wuxuu u jeestay dhanka iyo xerada feerfeer halkaasoo lagu gumaaday maleeshiyaad ka tirsan kuwa dabadhilifyada murtadiinta waxaa halkan cadowga ku qabsaday weerar xasmin ah oo markaa cadowga dhegta dhiigga loogu daray khasaa'ir kala duwan ayaa halkan ku soo gaaray welina waxaa muuqanaya raadadkii dagaalka hadda waxaan dul taaganahay gaari nooca xamuul ka qaada oo markaa rasaas kala duwan iyo hub noocyadiisa kala duwan oo zaad ahaa oo cadowga halkan u yeelay cadowga mujaahidiinta ayaa kala wareegay gaarigaas isaga oo saaran dhammaan hubkii cadowga ay ugu talagaleen in ay markaasi ku xasuuqaan ummaddeenna allah ayaa maalinkaas ka kaafiyey sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay halkan ka kaxaysteen gaari nooca ciidamada qaada ee loo yaqaano bijiga oo isaga oo fayow amaba badqaba ay halkan ka kaxaysteen sidoo kale waxaa jiray khasaa'ir kala duwan oo cadowga halkan lagu soo gaarsiiyey maleeshiyaad ayaa halkan naftooda ku waayay subaxaas qaybtan hadda aan ku suganahay waxaa si gaar ah u deganaa maleeshiyaadkii dabadhilifyada murtadiinta ee isku magacaabay nisa xeradu aad bay u ballaaran tahay maleeshiyaad kaleoo kala kaan ah oo magacyo kala duwan wata ayaa goobtan ku sugnaa ugu dambeyn dhegeystayaal waxaan usii jeestay dhanka iyo magaalada aboorey oo duleedkeeda uu ka dhacay dagaallo faraha looga gubtay oo khasaarihii ugu cuslaa lagu soo gaarsiiyey dabadhilifyada murtadiinta sideebay aboorey wax oga dhaceen warbixinteenna soo socota ayaad kaaga bogan doontaan insha الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka mu'asasada alkataa'ib ayaa bahaysay muuqaal ka leh oo qayb ka ah silsiladda quduufa shariica qaybteeda labaad tartanka qur-aanka kariimka ee taajul quraa ee wilaayaadka islaamiga ah looguna tartamayey shan iyo tobanka jus ee qur-aanka kariimka filimkan oo soconaya labiyo labaatan daqiiqo waxaa gebagabada ka soo muuqanaya tartamayaashii kaalimaha sare ka galay shan iyo tobanka jus ee qur-aanka sannadkan kun afar boqol afartan iyo toddobo hijiri oo kale ah fu'aad nuur cali oo ka socday wilaayadii islaamiga ah ee gado kuna guulaystay kaalinta koowaad ee shan iyo tobanka jus cabdiraxmaan mawliid xasan oo ka socday wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa fadhiistay kaalinta labaad ee shan iyo tobanka jus iyo xuseen macalin isxaaq oo ka socday wilaayadii islaamiga ah ee baay oo isaguna qabsaday kaalinta saddexaad ee shan iyo tobanka jus guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa oo khamiis ah waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga barnaamijkan mid mid ka la mid ah inta aan dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن